dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyoo qariban fanaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiil qabiil u qaybsamay baan aho qalbigu way oloolayaan intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkii isdirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacanoo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhegaysanaya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada waraysiyaha ee raadiyaha cadaado qodobada aan caawa idinkugu soo gudbin doono haddii allaha awooddu leh ogolaado isla markaana uu raalli ka noqdo aadna ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid noqon doona faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax caaway fiidkii hore ka dhacay gudaha magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland faahfaahinno iyo falanqayn ku saabsan ayaan saaxiib yaal idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi la sheegay inuu ka dhacay caawi magaalada garowe waxaa la sheegay in mas-uuliyiin lala beegsaday faahfaahinno ku saabsan ayaan soo gudbin doonaa waxyaabaha kale een idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu isbeddel ku sameeyey maamulka gobolka hiiraan oo muddooyinkii dambe ku salaysnaa xilka qaadis iyo xiludhiibis mas-uuliyiin kala duwan faahfaahinno iyo caawa falanqayn ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda leh ogolaado waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona inta barnaamijku uu hawada ku jiro ee khilaaf la sheegay in uu soo kala dhex galay madaxda ugu sarraysa maamulka hirshabeelle xilli la filayo in doorasho maamulkaasi ay ka dhacdo ee falanqayn iyo faahfaahin ku saabsan ayaan saaxiib yaal idiin soo gudbin doonaa iyo xogo rasmi ah aynu ka helnay ee khilaafkaasi waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa la sheegay in la geeyey magaalada wallanweyn ee gobolka shabeellada dhexe ee gobolka shabeellada hoose halkaa oo maamul ahaan hoos tagta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxay tahay sababta hirshabeelle halka ay ciidamadeeda u geyday faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan iyo wixii barnaamijku inta uu hawada ku jiro inagu soo kordha ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa axad ay isniini soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad ee maaj sanada labaatan labaatan waxaan ahay saaxiibayaal jila jaamac jile barnaamijka waxaa farsamaynaya mahad nuure axmed waxaa gacan ka geystay soo saaristiisa xasan axmed maxamed mar kale kulan wacan aynu ku bilownaya waxaa faahfaahinno dheeraad ah laga helayaa qarax caawi ka dhacay magaalada garoowe ee gobolka nugaal ee maamulka puntland qaraxan ayaa sida la xaqiijiyey waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada garoowe iyadoona lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland faahfaahinada dheeraadka ah ee kasoo baxaya ayaa sheegaya in qaraxaasi ka dhacay magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland uu ka dhacay afaafka hore ee saldhigga ciidamada booliska maamulka puntland ay ku leeyihiin magaalada garoowe wararka qaar ayaa sheegaya in qof isu soo miidaamiyey oo isku qarxiyey gaari ay saarnaayeen guddoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaan xasan xirsi oo loo yaqaano gu'jir iyo taliyihii hore ee qeybta booliska gobolka nugaal ee faarax oo ka tirsan ee saraakiisha halkaasi marayay labadani mas-uul ayaa waxaa la sheegay in labadani mas-uul ayaa sida la xaqiijiyey waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan waxaana la geeyey isbital weyn oo ku yaala magaalada garoowe waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in qaraxa ay ku dhinteen ilaa iyo eh, laba ka mid ah eh, dadkii la socday ee ilaalada u ahaa labadani mas-uul ee caawa weerarka lala beegsaday magaalada garoowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya ayaa sida la xaqiijiyey waxaa weerarkan inta badan ay dadka ku eh, qayaxayaan in qaraxani uu ahaa qof isu soo miidaamiyey qaraxa uu isku xiray islamarkaana wuu adeegsaday ee gaadiid kolonyo ah oo ay saaraayeen mas-uuliyiintaasi sida la xaqiijiyey mas-uuliyiintan ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan iyadoona la xaqiijinayo haatan in xaaladooda caafimaad ay soo wanaagsananayso wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in dhaawacyada aan loo geli karin isbitalka ay ku jiraan ilaalo fara badanna la dhoobay isbitalka la geeyey mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka puntland ee gobolka nugaal hagaag saaxiibayaal barnaamijkii xulashada xulashada waraysyada radio cadaado ayaad la socotaan Eh, dhanka iyo hirshabeelle haddii aynu eegno waxaa toddobaadkanba soo ifbaxayay ee warar sheegaya in khilaaf uu soo kala dhex galay ee madaxda ugu sarreysa maamulka hirshabeelle islamarkaana la isku khilaafsan yahay habka ay u dhicayso doorashada maamulkaas oo dhowaan eh, ka dhici doonta deegaanada maamulkaasi Eh, sida la xaqiijiyey eh, waxaa inta badan eh, khilaafyo ay ka jireen maalmihii lasoo dhaafay islamarkaana warbaahinta la isla dhex marayay hadallada ku same- ku salaysan khilaafkaasi hase yeeshee wasiir dowlaha wasaaradda diinta iyo waqaafta maamulka hirshabeelle xildhibaan nuur xaashi warsame oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu xaqiijiyey in aysan jirin wax caqabado ah oo ka dhex jira madaxda ugu sarreysa maamulka hirshabeelle xildhibaanka oo warbaahinta la hadlayna waxaa hadaladiisii ka mid ahaa Een, xaqiiqiyan een, anigu hadda waa joogaa dowlad goboleedkayaan joogaa kama tago inta kala fadhida baarlamaanka u socdeen ama golaha wasiira waa joogay Ee, arrin khilaafkaas ku saabsan oo cad oo cawada waraysi idaacadaha dadweynuhu ay dhegeysanayaan looga sheega oon ogay haba yaraatee ma jiro waa waa mahadsanta waa su-aal fiican horta een, ee, dowladda ee, dowlad goboleedka horta waxay ka tirsan yihiin waa dowladda dhexe oo soomaaliya ee siyaasadda ee iyo doorashooyinka ina dowladda dhexageena waxa shaka ku jira maahan hase yeeshee waxaa yaala constitution lagu heshiiyaa yaala oo yacni awoodaha gobol waxaa iskale stateka awoodaha gobolna waxaa le dowladda dhexe ee federaalka oo wakiil uga yahay wasaaradda arrimaha guduhwakiilka ee heel federaal ay wakiil uga tahay marka arrin yacni muran keeni karta oo la dhihi karo madaxweynaha hirshabeellaha raba maye ma rabe waxaa wata muxuu ahay gudoomiya baarlamaanka hirshabeellaha wata maba imaan karto meesha yacni wuxuu ahay waxaa yaala constitutional yaal asagaasaa la raaxa dowladda dhexna suuragal maahan yacni inay meel qarda jeexa ugu timaado hirshabeelle wax suurageli kara maaha waa mahadsan tahay waa su-aal fiican horta annaga constitutional hirshabeelle saad ogtahayba waxaa noo qoran oon leenahay sideedaba guddiye oo dowladda ka madax banaan oo maqaan ilaa qaynuuniyan qoran xeer ahaan u qoran ilaa toddoba guddi oo madax banaan guddiyadaas marka waxaa kamid ah guddigan doorashooyinka madaxa banaan waa qabaan watay shaqaynayeen koonfur galbeed waatay ka shaqaynayeen muxuu ahay jubbaland marka waatay ka shaqaynayeen puntland marka waa jiraan marka anaga magacaabidooda guddiyadaas yacni waxay ku imaanayaan qaab wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle waxay soo marayaan muxuu ahay golaha wasiirada lasoo marsiiyaa waa la ansaxinaa seesharo qabo baarlamaankaa la gooyaha marka hore sharcigaa la beelmariyaa kadibna magacaabista guddiyadaas waxaa mataqaana magacaabidooda awood iyo ule qaynuuniyana waxaa ule waa madaxweynaha marka intaas ay oo yacni waa heerka heer heer dowladeed marka dowladda federaalkahu wixii ama wasaaradeeda wakiil wataa dowladda wixii intaas ka bedelan ay la timaado oo dastuurka u ogol yahay ayaduna waa meesheeda waa mahadsan tahay cabdiqaadir run ahaan lacagta ka timaada deeqaha ama muxuu ahay sabor saboorta budgetka la yidhaaha ama lagu kaalmeeyo hirshabeelle ama isteedyada dhan waxaan la wadaagnaa dowlad goboleedaan la wadaagnaa taas marka wasaaradda muxuu ahay dowladda dhexe maaliyadeeda iyo waxaa ka warqaba muxuu ahay wasaaradda maaliyadda hirshabeelle yacni laakiin anaga ka baarlamaan ama ka wasiir ahaan lacagahaas waxay kusoo dhacayaan muxuu ahay koontooyinka dowlad goboleedka ama madaxweynaha anigu marka arrin aan ogaan karno oon si toosa anigu warbixi karnaa ma ma ma ma ma ma waxa dambe waa mahadsanta horta aniga waxaan ogahay waa su-aal fiican waxaan ogahay intaan ogahay anigu hadda maqan kalfadhi aan soo dhaafna aan umalaynaa ilaa shan iyo toban beri in laga meelahaas laga joogo laba asbuuc laba jimcad maqan saddex maqan ayuu xeerka doorashooyinka waxaa keenay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle qaabka golaha wasiirada waa lasoo tuuray weli inkastoona si fiican u akrin waa hadda artadan kula hadlaan hayaa yani heerkaasaan hadda aan arkay heerkiina weli ma gaarinba heer xataa ama golihii wasiirada ay baasgareeyaan ama baarlamaankii loo gudiyo lama lama waa gaarin marka waa wax marka broces ku jiro aan weliba aan yani diidmadeeda iyo ogolaashadeedu waxay ka dambeeyaan yani markii hay-adaha dastuurka shaqada kulo isu dhiibaan ama baarlamaanka tagto baarlamaanka soo celiyo ama madaxweyne kale madaxweyne diido ama magaca waxyaala saasoo yani isjijiidkaas marka kasoo dhex baxana guddigaasoo dhisma kara inta ka horeyda waa wax process ku jira marka wax hadda inta laga hor dhaco lakadhigi karo saas saasay taabada aniga iima muuqato kulii waa gartay haddii adigu aada aragto khilaaf yaroo oo ama duldulale yaroo jiro dhinacee kaaga muuqdaan kolleyba niyo hadee khilaaf kugu uun haddii ciddii dirisaneed aysan adiga kugu sheeganin asaysan hadda wax warbaahinta iyo golayaasha aan ka tirsannahay aysan waxaan ognahaysan ahayn haddee maba dhii karo xataa khilaafaa jira si hadda loo yiraa wax u fadhi ku duroo shaa lagu cabaa in hadda dadweynaha loo sheego hawna wax laga fiicanya marka anigu wax khilaafoo muuqda oon idaa hadda idaacada banaandib caw khilaafkaasaan ogahay ma jiro marka markii uu soo baxo markaas yani waa nala wadaagi kartin laakiin hadda hadday jirto cid og oo ama wasiir ama xildhibaanaha kolleyba adiku idaacadii tiri waa war dooni kartay shacbiga maasha allah waxaan ugu baaqna ilaahay subxaana watacaala soomaaliya meel kastoo joogto dal iyo dibadba in mataqaana ilaahay qalbigooda soo dumo inay iscafiyaan inay dalkooda dhistaan in kuwa dibadaha jooga iyo awlaadaas dalka noogu soo laabtaan inaan dalka dhisano dalkeena in muxuahay dowladda iyo dowlad goboleeduhu ay gacanta ay isqabsadaan oo isku hal tala la qaato tala mayse la qaato oo dalka laga daayo khilaafka iyo isqabqabsiga oo aan yacni dad hal danaha naga dhexayda hal soomaaliyan nahay hal walaalaha nahay hal diinaleel nahay hal hal maxaa wax naga dhexaya waa yacni waa wax aan wada leenahay marka soomaaliya in la sudumo oo goboladii waqooyi loo doono oo madaxweynaha iyo ra-iisul ay ka shaqeeyaan waktiga u dhiman inay juhdi geliyaan goboladii waqooyi in la keeno lala fariisto tabashadooda la daaweeyo koonfurtan wixii ka dhiman la xasiliyo la dhiso ciidankii milatariga soomaaliya yahay qarashkan le muxaa tirada badan leh oo gaaladan sheega hadduu jiro milatariga nagula dhiso dowlad soomaaliyeed oo la arki jiray yacni sharafkii iyo muxuaha karaamadii aan ku lahayn hagaag saaxiibayaalkaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee maamulka hirshabeelle xildhibaan nuur xaashi warsame oo ka hadlayay arrimaha khilaafka ee madaxda ugu sarreysa maamulka hirshabeelle inta aynu ku guda jirno hirshabeelle waxaa muddooyinkii dambe soo baxayay warar sheegaya in deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ciidamo geeyeen maamulka hirshabeelle oo ay daris yihiin ee haddaba faahfaahino ku saabsan si aynu u helno waxaan la hadalnay xildhibaan kala dire oo ka tirsan xildhibaanada ee baarlamanka waxa uu xaqiijiyey in ciidamadaasi ay jiraan halkaana la geeyey haddaba waxa uu aada u falanqeeyey sababaha iyo halkaasi sababta ciidanka loo geeyey aada maadsan tahay horta markii la yidhaahdo doorashooyin muxuu ahay horta waxaa in la fahmaa fiican dowlad goboleedka hirshabelle ha ahaado ama dowlad goboleed kale ha ahaado wuxuu ku yeelaa gudaha soomaaliya dowladda soomaaliya waxay wakiil ka tahay dhammaan dowlad goboleedyada waxaa waaye dowlad goboleedyada waxay hoostayaan dowladda federaalka haddii dowlad goboleed uu yidhaha marka dowladda federaalka soomaaliya waxay wada ma rabno mana soo dhexgelaysa annagaas dhisayna marka dowlad goboleed ma noqonaysa dowlad waxay noqonaysaa dowlad kale waa waa marka marka waxaa waa in la sama fiican maamul goboleed simbiri dowladda federaalka ayaa muxuu ahay inay joogto oo doorashooyinkaas joogto ka ahaato oo haddii guddiga hataa laisku fahmi waayo ay dowladda markaa iyada ay soo magacaawdo waa waxbaa jiro dastuuri ah waaya marka hadda annaga waa jirtaa warkaas in madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay ku kala aragti duwan yihiin doorashooyinka oo doonaya guddoomiyaha baarlamaanka in loogu dambeeyo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka madaxweynahana uu diidan yahay uu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha man mana soo gasho marka waxaan kuu sheegayaa galmudug iyo muxuu ahay koonfur galbeedba dhammaan dowladda wasaaradeeda arrimaha gudaha way goobtooya ka eed howshan waxbay ka waday marka haddii hirshabeelle hadda uusan wax khilaaf ka dhicin dhammaan xildhibaanadii madaxdii guddoonkii odayaashii khilaaf kusi ka jirin markaas way noqonaysaa hirshabeelle inay ayadu doorashadeeda ayada ay qabsato dowladdana ay kaga ahaato goobjoog laakiin haddii u yimaado isqabqabsi iyo kala shaki hadduu yimaado waxaa waajib ah in wasaaradda arrimaha gudaha ay soo farageliso marka waa gartay waa yahay in xogoo isqaqabsha uu soo ifbaxay hadda taasna macnaha muxuu ahay wax weyn maaha haddii la xalin waayana mar kastana haddii khilaaf uu jiriy hadduusan khilaaf jirin wasaaradda arrimaha gudaha way soo faragelinaysaa doorashooyinkaasi waana waajib wallahi aada umahadsan tahay hirshabeelle horta meel qof shaksi ama qolo shaksi ay leedahay ma ahan hirshabeelle waa population dad isu yimid oo wax isu darsaday marka haddii guddi doorasho la samaynaayo oo madaxweynaha uu samaynaayo madaxweynaha awood uma lahan inuu guddi doorasho oo jeebkiisa asiga kasoo baxa uu iska magacaabo guddi doorasho loo dan yahay laisla ogol yahay dhaqankii laga talageliyey laga talageliya xildhibaanadii laga talageliya golihii wasiirada siyaasiyiintii guddi laisku waafaqsan yahay haddii uu guddiga uu yahay ha laakiin guddi muxuu ahay lagula dagaaltamaayo dad muxuu ahay gaar ah ama dowladda federaalka lagula dagaaltamaayo ama guddi gacmo kale ay gadaal ka riixayaan wuxuu ahay waa aniga waxaan leeyahay guddigaasi mar kastaba khilaaf uu ka imaanaya laakiin haddii guddi loo dhanyahay guddiga uu yahay oo madaxweynuhu uu ku talageliyo guddoonkii baarlamaanka xildhibaanadii ula tashado dadkii deegaanka siyaasiyiinta dhaqankii ula tashado ha guddigaas waa laga yaabaa inuu shaqeeyo laakiinwaay anigaa magacaabay guddigaas waxuu keenaa cilad hirshabeelle maadaama hadda in badan xogoo khilaafi lasoo marmaray haddana waktiga gebagebo u yahay khilaaf inay sii gasho aniga shaksi ahaan ee walma haboono walaa aniga hadda khilaaf udhexeeyo madaxweyne waare iyo dowladda federaalka ma ka hadli karo laakiin khilaaf udhexeeyo madaxweyne waare iyo xildhibaanada hirshabeelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka wuu jiraa sida guddiga doorashooyinka laisku khilaafay madaxweynaha sida uu doonaya iyo dadka xildhibaanada mas-uuliyiinta iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo siday u doonayaan waa kaaf iyo kala dheeri marka dowladda federaalkana dalkan ayadaa mas-uulka hirshabeellena maanta waxa joogo oo ciidan ah oo waardiyeeyo waa dowladda federaalka ciidamadeedii marka waxaan rabnaa haddii arrintaasi ay madaxda wax lagu qanca iyo guddi lagu qanca ay soo bandhig waayaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ugu baaqaynaa sidii galmudug iyo dhammaan koonfur galbeed ayay usoo dhiseen dowladahaas inay usoo dhisaana si khilaaf muxuu ahay usan u dhicin waa garta waaya noqon waxa inay daba dheeraadaan marka waxaan annagu aan aan mar kastaba danaynaynaa hirshabeelle maadaama afartii sanaad khilaaf lagu soo dhamaystay iyo muxuu ahay waxyaalo badan iyo iska jireen amni darre iyo afarta soo socota inaan khilaaf la gelinin guddi doorasho oo laisla ogol yahay ama ka yimaado dowladda federaalka ama hirshabelle ha ka yimaade oo aanan buuq lahayn ayaan rabnaa walaa horta maamul goboleedyada maamulka galmudug aniga hadda qof qof macaarad oo iska kaylinaa way jiraan oo buuqaas ka keenaya laakiin dowladda federaalka way ku guulaysatay maamulkaas galmudug in beelihii saamigoodii iyo waxoodii ay dhamaystirto laakiin dowladda maadaama koonfur galbeed wax buuq aysan kala dhexaynin oo koonfur galbeed ayagu loo daayay inay soo dhisaan xildhibaanadii waxaad moodaa xoogahooda saamigii in si qaldan loo isticmaalay oo beelo badan la kadiyey oo beelo badan lagu tuntay laakiin haddana macnaha muxuu ahay koonfur galbeed iyo dowladda federaalka xiriirkooda ayagu aad buu u fiican yahay beelo la dulmiyey oo dulasan way buuxaan waxaan ka hadlayna waxay tahay marka guddiga doorashooyinka ee hadda la rajaynayo hirshabeelle guddiga doorashooyinka hirshabeelle haddii hirshabeelle guddi ay isku waafaqsan tahay xildhibaanada guddoonka madaxweynaha ku-xigeenkiisii wagolay wasiirada siyaasiyiintii dhaqankii guddi ay isku waafaqsan yahay haddii lasoo saaro dowladda federaalka inay diidaysa ilamaha laakiin guddi muran uu ku jiro oo beelo qaar ay diidiyiin siyaasiyiin ay diidiyiin madaxda qaar ay diidiyiin haddii ay madaxweyne maaro uu yidhahdo waa magacaabayaa waxay noqonaysaa marka hirshabeelle inay yeelato madaxweyneyaal fara badan guddoomiyaal fara badan xildhibaano fara badan marka waxa laga duulaayo waa taas oo laleeyahay wasaaradda arrimaha gudaha haddii arrintaas ay buuqaas uu siisayd way soo faragelinaysaa waa qas madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle inuu yahay waa sax annagaa u dooranay laakiin xoog iyo sugub kuma qabsan hirshabeelle wuxuu ku yimid dastuur iyo codow ku yimid marka waxaan rabnaa madaxweynaha tillaababa uu qaadayo inuu noo soo bandhigo uu noola socodsiiyo uu noo yeedho uu naga talageliyo laakiin madaxweynaha haddii wax kasta oo caawa markuu saacdo ku fikira jeedkiisu kala soo baxa annaga maaqbalayna ka xildhibaan ahaan xildhibaanadu waxay mas-uul ka yihiin sidaad og tahay hirshabeelle ayagaa mas-uulka ah waayo ayagu waxay yihiin matalaadii shacabka waayo madaxda joogto waxay ku yimaadeen codkayna marka waxaan rabnaa in dikaatornimo uu dhaqdo madaxweynaha taasaa la diidaya madaxweynaha hadduu guddi magacaabayo waa guddi baarlamaanka lagala tashaday golihii wasiiradu kala tashaday madaxweyne faayad uu kala tashado guddi loo dan yahay in uu magacaabo kadib la horgeeya baarlamaankii la ansixiyey laakiin guddiga baarlamaankii macnaha uu diidan yahay madaxdii qaar ay diidan yihiin maaha markaas guddi oo doorasho ee waxaa waaye guddi khilaaf uu noqonaa inuu macnaha soo waa qasab xildhibaano markii meel ay isu yimaadeen muxuu ahay xildhibaanada waa kala cod badnaan karaan laakiin badanaha meel wada raacaan laakiin hadda muxuu ahay waxaa jira waxaa weeye xildhibaanadu inta badan waxay ogol yihiin in si wax wanaag ah ee muxuu halkaasi ka dhacaan laakiin aysan ogolayn qof shaksi ah mas-uul shaksi ah wuxuu asiga uu raba inuu ka sameeyo wallahi hirshabeelle doorasho way ka qabsamaysaa waqtigeedana ka qabsamaysaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliyana ka sugaynaa qaabkii doorashada ay u dhici lahayd horta wasaaradda arrimaha gudaha annagu waxaan nahay dad soomaaliyeed waxaan ku dhaqannaa dastuur jowhar iyo beledweyne labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe kuma yeelin hindiya iyo talyaaniga kuma yeelin soomaaliya ku yeelin soomaaliyana waxaa muxuu ahay madaxweyne ke madaxweyne farmaajo iyo muxuu ahay waxaa mas-uulka ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha gudaha marka haddii ay timaado waa waajib oo ayada ka saaran in maamulkaas waxay ka dhisto ay goobjoog ay ahaato sidii waxay udhacayaan ay koontaroosho waxaa sheegaya macnaha muxuu ahay dastuurkii annaga aan muxuu ahay aan sixinay iyo kan federaalkaba horta xildhibaanada hirshabeelle dowladda lacagta ay qaataan oo mishaarka ah ee gunada usoo dhacdo hirshabeelle dekedna male la doorana male canshuurna hadda ma qaado lacagtaba annaga aan qaadano mashaarada dowladda federaalka ay noogu timaadaa laakiin wax kaas ah oo lacag oo annaga dowladda laaluush ay noo siiso dowladdan waa dowladda musuq maasuqba aan la tusi karin laaluush cid ay siisana cid ay siinaysana ma jirta hadda annaguna wax laaluush qaasana uma jiraan xildhibaanadu laakiin waa wadaniyiin weye macnaha haddii annagu aan dowladda ka hor imaadno oo aan dhahno dowladda ma rabno waddanka yaa dowlad ka noqonaa marka xildhibaanada hirshabeelle waxay u badan yihiin dhalinyaro wadaniyiin ah ee taageersan dowladda federaalka taageersan hadafka dowladda laakiin ma ahan in macnaha lacag la siiyo ama la laaluusho maaha annagu Waaya.
waxaan rabnaa dowladda waxay rabta dowladda ma ahan in jabhad ma ahan waa dowlad la doortay dalkana mas-uulka ah hirshabeelle dowladda federaalka wax kasta oo ay waddo way qaadanaysaa wayna ku qancaysaa waa su-aal fiican eh, waana su-aal muhiim ah annagu markii aan eh, noqonnay xildhibaanadii hirshabeelle oo aan tagnay miiskii kitaabka qur-aanka u saarnaay waana la dhaariyey waxaan nagula dhaariyey inaan doorno dastuurka hirshabeelle iyo kan dowladda federaalka soomaaliya dowladda federaalka dastuurkeeda iyo dastuurka hirshabeelle waxay sheegayaan in doorasho kastoo ay goobjoog ka ahaato wasaaradda arrimaha gudaha waxaysan wasaaradda arrimaha gudaha aysan raalli keen aysan xalaal ahayn marka ma waxaan doornaa dastuurkii aan ku dhaaranay mase waxaan doornaa hadalkii madaxweynaha sida ugu raba ayaan qaadanaa ma dhacayso Hay.
waxaan ilaalinaynaa kitaabkii aan marnay wuxuu ahaa inaan doorno dastuurka hirshabeelle iyo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya waxaana ku qoran eh, doorasho aysan wasaaradda arrimaha gudaha ogoleen ama goobjoog aysan keenin inaysan astax ahayn marka waxaa weye Laakiin- annagu marka waxaa waaye laakiin xildhibaanan- sharcigan garab siinayna waxaan ku dhaqmaynaa dastuurkii annaga gacanta aynu aan ku ansixinay nagula baariyey annagu wasaaradda hadda iyadoo la gaarin horta annagaaba heshiiseen xildhibaanadii hirshabeelle iskuma raacsano ee guddigan doorashooyinka madaxweynaha hadda uu sheegaya madaxda iyaga naftooda beri wasiirada dawac naftooda uma qayaan oo xeelkii laga qaado laakiin qaar baa diidan oo taleefanaha ku xiriirnay xildhibaanadu guddoomiyii baarlamaanku uu diidan yahay guddi doorashooyin markuu madaxweynaha samaynayo waa guddi laisku waafaqsan yahay xalaala dastuurka ogol yahay baarlamaankii la geeyay la ansixiyey kaasaa guddi xalaal la yihahdo oo weliba asigaas naftiisa wasaaradda arrimaha gudaha ay goobjoog kasii ahaanaysa Waaya.
Guddida madaxweynaha sida asigu u rabo oo aniga aan u rabin guddoonka u rabin wasiirka u rabin xildhibaanka u rabin waa qasab in wasaaradda arrimaha gudaha loo dira baag aynu soo faragelisaa waayahay saaxiibayaal barnaamijkii ayaad la socotaan weli hirshabeelle ayaynu ku guda jirnaa iyo arrimaha deegaanadaasi markana haddii aynu eegno warqad dhowaan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxaa la sheegay in eh, lagu kala bedelay eh, maamulka gobolka hiiraan ee hirshabeelle ee wareegtadan ka soo baxday oo ku astaysneed sagaal iyo labaatanka bishan ee aynu ku guda jirno ee maarso sanada labaatan labaatan ayaa waxaa lagu xusay islamarkaana ee lagu kala bedelay madaxdii gobolka hiiraan ee warqadan ayaa waxa ay u qorayd sida tan ujeedo xilka qaadis iyo magacaabis madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare markii uu arkay dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle markii uu arkay baahida loo qabo in la dardargeliyo howlaha amni iyo adeegyada bulshada ee gobolka hiiraan markii uu arkay wada shaqayn la-aanta hay-adaha dowliga ah ee gobolka hiiraan gaar ahaan dowladda hoose marka uu arkay maamul xumida iyo daahfurnaan la-aanta habka maaliyadeed ee gobolka hiiraan marka uu dhageystay warbixinta gobolka iyo was- iyo xubnaha kala duwan ee hirshabeelle ay uga soo warbixiyeen waxa uu madaxweynuhu go-aansaday islamarkaana uu tixgeliyey in uu magacaabo xubno ka tirsan ee maamulkaasi waxaa xilka la guddoomiyaha gobolka hiiraan laga qaaday mudane cali maxamuud caraale oo horey u ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan waxaana sidoo kale ee mudane cali jeyte cismaan loo magacaabay guddoomiyaha gobolka hiiraan warqadan ayaa waxa ay tahay mid cusub islamarkaana dhex wareegaysa dhammaan baraha bulshada waxaan caawa la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka hiiraan waxayna inoo xaqiijiyeen in ay jirto ee warqadaasi islamarkaana ay soo baxday xilka qaadistuna ay tahay mid saxa balse xiriiro aan la sameynay guddoomiyihii xilka laga qaaday il- bal inuu ku qanacsan yahay iyo in khilaaf jiro ayuu nooga jawaabi waayey qadadka taleefanada oon caawa kula xiriirnay waqtiga ugu horeeya ee aynu la xiriirnana waxay noqon doonaan dhegeystayaasha radio cadaad oo kuwa ugu horeeya ee maqla xogtaasi hagaag saaxiibayaal barnaamijka xulashada wareysiyada ee radio cadaado ayaad la socotaan markana haddii aynu eegno eh, qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xubintii kalamaan iyo saaxiibada codka macaan ayaan aagi doonaa jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan khiyaarey waxaa la yidhi in bugtada marnaba kuma fakarin baahi loo qabo eh beryahaanna waa soo bateen been abuurradii bosatiif kaley sheegayaan oon bisti ahayn inkastoo loo baaqo loo soo sheega balaayo dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meeli bugtaa waxay dhihi jireen aan baranee noo kala baaro bayaanu caddeey bayaan u caddeeye waa bukaanka beesa lagu doonay kalamaane waxaa maqli jiray beembeemaad igu baawehe beembeemaad igu baawehe war miyaadnaan maqal been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataayee barbaartuu u yahay aabbuhuna waa ka badisaa beeni raad male beeni raad male dheelalawrun ma moodaa aryadhaana waxaan maqli jiray haddii aanan balaayoy buulkayga kaa gelinay
waranna waxaan maqli jiray allaylehe balaayooy nin badbaada haystoo kuu baahday adigoo kuu baaqay waa nacas waranna waxaan ku darayaa bari hore balaayoy raggii adiga kuu baahday oy buunka kuu tumay intuu adiga kuu baahday lafbaxdiyo wixii beled burburay biniya daaraaba barqadda iyo xoolaha wixii bixise loo keenay waxay taladu naga biiqday ee laysla bogan waayey imisaa baree loo diloo baadil lagu toogto imisaa intay barakaceen bacad u soo saartay imisaa bartii laga dhaco gacan bannaan maanta imisaa barbaar wiil ahaa bad isku biimeeyey imisaa balcaan quruxsanayd bi'isayoo baydhay allaylehe ba'aagiyo la adhag balanbalkaagiiye naga guur balaayoy annaga khayrkayaa badane beeloy bayr baasow bax beloy bayr dhabaasow bax aro inta balaayadaan daldalaysid jacaylka maxaa kuu diidayne baylaa igu helyo boraanigaridyo baasaha jacel buusoobaya miska dhexdido war haa dhacdaa beladii isla buusaye anugu waxaan maqli jiray dardarroy waxbaad geysataa goor iyo ayaane gefkii aad samaysaa batiya godobahaagiiye waxaad goysa mooyee lawaanibaad gargaartaaye gurigii barwaaqaysan baad gubi taqaanaaye adiga iyo geeridu dadkii waad gablamiseen anna waxaan maqli jiray gardarroy godkaagii ma laguugu soo galay war boosa tifo iyonay neeka tifo ayliskahay kowdhe asharji eddaada doone tartiib jibkahaad isan war maanta waxaan u malaynaa kulaalka bisha maarso inuu idin soo karay sababtoo ah jacayl iyo balaayaad isku dhex wadiin macquul muuse jiiso yaa adiga ku yidhi dadka qabooji war waxaan maqli jiray balaayo ama guur ama guursabay ku tidhaahdaaye maxaa u horboodiysaan war bilaayo boodkaga jirta binaanka malku weydiyaan la eray may binaankan ku weydiyaan aryadhaha waxaa hore loo yidhi how balaayaa beydka kuu dhex taal bannaan maa looga baxsaada balaayaa beydka kuu dhex taal bannaan ma looga baxsaada maya war cabdillow balaayadaas baydka dhex taallaan ku xasuustae dowladdeennu waayahan balaayadii baydka dhex taallay inta faraha ka qaaday ayay balaayo caalamka u siman yahay ku mashquulsan tahay axmed warallow adiga markaad hadlaysid maxaad gacantaada buurka ugu taagtaa war bilaayo buurku unkakoyna maabanahaysatoo lankama imbaasaysato adag horta nimayaw korona fayrus iyo kuwa isqarxiya dowladaan ayaa u daran war korona fayras ha u daran sababtoo ah lacagaa lagu rabaa war labadaa miyaa isku mid ah korona waa cudur waana loo dhintaa ama waa laga kacaaye sida xanuunnada kale laakiin qaraxu waxba ma hambeeyo aryadhaha warkahayga dhex geline maalin dhoweed barakacayaasha sayidka deggan nin qarax sitaasoo dhex roogsada aasow haw ku yidhi dowladdaanyuna waxay maalinkaas ku mashquulsaneed wiil karoona looga shakiyey intay ku mashquulsan yihiin intan cabbatay camalaa loo buubaay miya ciidamadii la rabay inay amniga sugaanna waxay ku mashquulsanaayeen derbi wax ku sasawirid iyo geeda tallaalid war geed la tiraale horta walba makoo dhibo wal hersada kowdhe laakiin hoba nabad inoo lakokorgoro war ka hadlaawi wadaada beri hore waxaan arki jiray guri fiiqanoo la dumiyey oo u s c ku buufsan tahay haddana waxaan arkayaa guri la qarxiyey oo derbigii ka haray nabad iyo nolol ku qorantaa sidii inay ayagu qarxiyeen war yaa qarandumisaa tahay adna qarajabsadaa tahay war garandumis garandumisa dad muwaadiniin elatin garandumis mayba ee eerboorkii intaasoo milyan unka dhisni daadki gaadiya garandumis eh war nimayow anugu waxaan maqli jiray nabad iyo nololoo tidhaahda waa dhexgalnay waa isticmaalnay guudkaan kula tumannay iyo waa ka jejebinnay horta markay sidaa leeyihiin yay sheegayaan ma aqaan mindhaadaday adeegsadeen bay sheegayeenoo warka naga dhegayso guddoomiyeyaashii gobolka gedo iyo taliyayaashii ciidamada gobolkaas waxaa la yidhi markii jubbaland looga jejebiyo ayagiina buudka lagula tunto marka nabad iyo nolol ciddii ay isticmaasho ama dhex gasho markii ay danteeda ku gaartay buudka kula tumataa biyaa adeegsata kaji jibii jirtay ha asharkaas meelahan oo galay aryaannaha waxaa hore loo yidhi waan garanayay ha inay gubi doonto dhalaysan dhisaynin
war guddoomiyihii daalow markii xilka laga qaaday ciidamadii wasiir janna ugu tagay war nimiyow koonfur galbeed gudoomiyigii baarlamaanka yeedo la ogilankii nagada doona iyo musharaxiin badan widay kuleetig hateegadeen isdiiwaangeliyeen ninka noqon doonoo la sii og yahay eedan ufurow aliyow miya aro wala iyo anka kadantoy jumujumo kale lanfadaho oo dhegansoy aliyow saciid fiki gareenga leere wacada hadduu madkeera u noqdo inaan loo dhammayn koonfur galbeed war dalkaaynu deriskana hayee xalane ayah karoonimaa ka dhex qaylsha magaalo madaxda beelilihaada oo adeer caasimadda xalane chelsea miyay ahayd war xalana geesigii soomaaliyeed ee calanka u dhintay miyaanu ahayn goormuu ajaanib ka noqdo war waddanka xalan aan kuu sheegnay qofkuuma sheegine waxaa la yidhi soddon maalmood wax dhaqdhaqaaqa oo ka jiro ma lahan bandowaana saaran amisom iyo qaramada midoobay wax kastoo deganayna guryahooday ku jurayaan wallee digsiga dadbanoo la karinayaa kulayl badan aryaadhaha karoone iyo kuukuu haddii laysku daro waxaa ka dhex muuqda doorashada dib ha loo dhigo abdulow ehey maynka darawayti war waddanka galmudugba waxaa la yidhi waxay sheegeen inay xuduudda ee etoobiya la leeyihiin si dhaqsaa isaga xidhi doonaan kanaaladii la moosayna ku dari doonaan war waddanka koonfur galbeed bandow ay soo rogeen cabsi laga qabo koronafirus aryaadhaha madaxweynaha waddanka hirshabeelleba wuxuu yidhi beeraha tabcadha war nimayow madaxweynaha waddanka banaadir cumar finish maanta wuxuu la wareegey qalabka ka hortagga koronafirus war adeero qaaradda somalilan koronafirus lagama helin oo kaala xaggeed noo dhaafsantihiin markaan waddanba noqonno miyaad idinkuna qaarad noqoteen arooda madaxweynaha qaranka jubbaland sayid axmed caddaawe bu'aala degdegaan ku qabanaynahas yidhi alla ilaaha waa laysku fahmay kaartadii ma waxa uu ka baqay nabad iyo nolol inay inta uga hormarto oo maar gareen ku doorato waryaada idinku kashifaadda maxaad ka heshaan gabnaha loo gabraaranayo raggu gaadaya maxaa u dirisaan siyaasa ameerikaan weeye aryaadhaha madaxweynaha qaranka puntland wuxuu yidhi xuduudaha puntland looma soo dhowaa karo lamana soo geli karo dayaaradda imaaraadkana cid naga hor roogsa karta ma jirto owe puntland lockdown bay ku jirtaa adeer somalilan ba etoobiya waa u fasaxan tahay qaadkuna waa frii war adeera wallaweyntan dhiigu macaanaaday ha naga ogaysiinin aryaadhaha war ma haysiina shirkadda la yidhaahdo kulmiya islaami trade forex miya yaa forex weliba beesa layooga dhergaayo waaye na dhegayso war laba neefoo geel haddaan geysta maqaniila lama neefaa kuu koraysa kulmiyo islaamig magaajaba islaamka dhex galay walba ma koo hadlayso ballagna ma koo baajii doonta ee beesada ka badsoy aryaadhaha warkaad iga dhex gasheena waxaa la yidhi how kistaada dhigo kulmiye kaqaado eeya kokoba kistaada dhigo kulmiye kaqaada eeya kokoba haye jiifo jakh maa ka wadaa war nabadku qof naxariisna ka taraarahabu aroosaas maaha jug iyo jug jilbakaada laaba waaye waryaa goormaa kalamaan naxayiisiintu soo dhex gasha waayaabe kalamaan weli jeeb walaagi jiro sheegasi waa la soo dhex galay war waa la isticmaalay war maya buudhkaa lagula tuntay hayehe ma laga jajabiyey ladiinka daba orod been badnadiina waryaada maxay barate arkala jooga arkala jooga aroy kala jooga aroy kala jooga
gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiib yael waxaad kusoo dhawaataan heestan
maahanin waa dadkaygii qalcadaydii dalkale kama soo amaahanin waa dadkaygii farcadaydii
ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo diidayna dib u heshisiin ma diidayna nabadda dalkiin ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee
Thank you.
dadalkeeda ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo barcadaydo
Caloosha khabiirka tagay, intuu qalbiyada u daadegine. Dawiya dhakhtar ma u samaynaa, dawiya dhakhtar ma u samaynaa.
madiidayna dib u heshiisiin ma diidayna nabad dadalkiin ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo barcadaydo
Waa inaan duunyadeenna dhaqnaa, waa inaan dalaggeenna qodanaa, dalkeennana daafacnaa. Waa inaan duunyadeenna dhaqnaa, waa inaan dalaggeenna qodanaa, dalkeennana daafacnaa.
allahayow deeqadaale allahayow dulqadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee
tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacayna waa bahdi radio cadaade oo idin leh nabadgelyo